الحمd لله ثناء لله ثم الصلاaة والسلاaم على رسuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رب cلمنا منه ma جهلنا وذkرنا منه ma نسينا dersigeenna wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toban iyo labaad min suurati luqmaan qaala tacaala walaqad aataynaa luqmaana alxikmata an ishkur lilaah waman yashkur fainnamaa yashkuru linafsih waman kafara faina allaha ganiyun xamiid ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu inoo soo caddeeyey kuwa gaalada ictiqaadkooda xumaha xumidiisa canaadkooda iyo xumaha ay samaynayaan markay iska caabudeen waxaan waxba abuuri karin halkan ilaahay wuxuu inoo sheegayaa luqmaanulxakiim ninkii la dhihi jiray dardaaramadii uu ka tegey waa wasaayaa oo hamiin ah qaali ah oo aada u xeel dheer digniin baa lagu bilaabaya gaalnimadaa la iskaga digaya dembiga u xun waa shirka iyo gaalnimo kaas baa lagu bilaabaya oo dardaaramada ninkaa luqmaanulxakiim la yidhaahdo ma nebi buu ahaa mise wuxuu ahaa addoon kale oo xakiim ah waxaa loo badan yahay inuusan nebi ahayn nebi ma ahayn xikmad baa la siiyado walaqad aataynaa luqmaana waxaan siinaa alxikma xikmaddaas waa asiibid qowlka iyo camalkaba la asiibo weeyaan asalkeedu xikmaddu waxay ahayd shayga in boosku ku habboon yahay la dhigo qaala tacaala ilaahay wuxuu walaqad aataynaa wallaahi bay ka dhigan tahay laqad aataynaa waxaanu siinay luqmaana luqmaan alxikmata xikmad ayaanu siinay qowlkoo la asiibo ra'yi toosan xaqa wax waafaqsan oo lagu hadlo ayaan siinay mujaahid wuxuu yidhi xikmad baan siinay waxa weeyaan caqli iyo fiqhi baan siinay fiqhi waa cajiib walam yakun nebiya nebina ma ahayne wa inamaa kaana xakiima nin xakiima ayuu ahaa xikmad baanu siinay an ishkur lilaah waxay ka dhigan taha waqulnaa lahu waxaanu ku nidhi an ishkur shukri lilaahi ilaahay u shukri ilaahay nicamtiis oo kuugu nicmeeyey xikmadda allaha kuu gaari yeelay allaha u shukri carabkaada waxaa xikmad ka soo burqanaysa awgeed ilaahay u shukri waxaa la yidhi waxaa nin faker badan tafakur badan oo aada iyo aada ciribta dambe ka fekera yaqiintiisu aada u sarrayso ilaahay aada u jecel markaasaa ilaahayna jeclaa markaasaa ilaahay xikmad sii ilaahay wuxuu yidhi waman yashkur qofkii shukriya fa innamaa yashkuru wuxuu waa u shukriyey linafsihi naftiisa qofkii shukriyaoo rabbiga ku shukriya fa innamaa yashkuru wuxuu u shukriya bimacnaa lirabbi waxa weeye hawaabu shukrihi shukrigaa hawaabkiisu naftiisa usoo noqonaya waman kafara qofkii gaaloobana fa ina allaha ilaahay haniyun waa mid haniya hodana xamiidun ilaahay mid la mahadiy wey maxmuuda mar kastaba ilahay mid la mahadiy wey qofkii gaalooba soo maaha ilaahay waxba ka qaado maayo wax looga baahan yahay ma jiro dembigaa iyo dhibaatadaas isagay ku dhacaysaa amaa ilaahay fa ina allaha haniyun xamiid wey isaga kufrigaas ciqaabkiisa isaga unbuu ku dhacaya waid qaala luqmaan wadkur waxaa ka sheekaysaa nebi allow qoomkaada u sheegtaa id wakhtigii qaala luqmaanu luqmaan yidhi libnihi wiilkiisii ku yidhi wiilow dhalay isagoo wacdinaya isagoo u naseexaynaya isagoo hanuuninaya wuxuu ku yidhi yaa bunaya walxaal huwa isagu yacidhu uu wacdinaayo wuxuu ku yidhi yaa bunaya wiilkaygiiyo laa tushrik billaah ilaahay haw sharigiyeel taasoo ka bilaab cidna ilaahay wax la wadaaji cidday doontaba ha noqoto maxaa yeelay inna shirka shirku la dulmun waa dulmi dulmigaasoo cadiim dulmiga kan ugu weyn u sarreeya baa shirkigaas weeyaan waa dulmi oo cadiima weyn oo qabiixa xun waa shaygiiyo me mooskiisi boos aan hayn la dhigay cibaadada ilaahay baa lahaa saa cid kalea markaas la sii ciddii sintay bayna alkhaaliqi waalmakhluuq allihii wax abuuray iyo kuwii la abuuray waka waa axmaqu naas qofkaas dadka kan ugu axmaqsan caqliga ugu fogaanshaha badan xikmadda ugu fogaanshaha badan dulmi in lagu tilmaamo marka waa mudan yahy qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi dardaarmadiiyo socdaa waxaa la soo dhexgeliyey labada waalid xaqooda marka wawasaynaa waxaan u dardaaranno aanu amarnay baa ilaahay wasaynaa bimacnaa amarnaahu alinsaana insaanka waxaan amray biwaalidayhi labadiisa waalid inuu u ixsaan sameeyo alixsaan biwaalidayhi an yuxsina biwaalidayhi labada dhashay inuu u samafalo hooyadu kuma sii jidho gaar baa loo tilmaama waxa la yidhi xamalat way xambaadhay hu insaanka ummuhu hooyadiis baa xambaadhay wahnan dacfi oo calaa wahnin dacfi kale dushiisa marka ilmuhu caloosha ku jiro sidaasay ku qaad mar kastoo ilmuhu sii weynaanayana awooddaraa usii kordhaysa ilaa ay ka umulayso culays baa kordhaya awooddaraa kordhaysa dacf wahnan oo calaa wahn wa fisaaluhu ilaahay wuxuu yidhi naaska goyntiisuna fii caamayni laba sano bay ahaatay fii tamaami caamayni laba sano dhammaystirkood buuxsankood laba sanaa ilmaha naaska la jaqsiinaya la nuujinaya waalwaalidaatu yurdicna awlaadahunna xawlayni kaamilayn waa labadaas sano dabeedna waxaanu nidhi waqulnaa lahu bay ka dhigantay waxaanu u nidhi insaankii an ishkur an ishkur lii aniga ii shukri an ishkur lii aniga ii shukri iyo waliwaalidayka labadaada waalidba an ishkur lii aniga ii shukri macnaha oo ii shukrina an ishkur lii aniga ii mahadceliyo igu shukri waliwaalidayka labadii ku dhashayna u shukrina sidaas baanu amarnay oo ku niri ilaahay wuxuu ugu shukrinayaa iimaanka ilaahay sii iyo ixsaanka labadaadi waalidna ku soo dhalay ku tarbiyeeyey u shukri ilaya aniga xaggaygaana ilaahay wuxuu yidhi almasiiru marjicu ahaa kii wanaag sameeyena waa oga kii xumo sameeyena waa oga aniga xaggaygaana loo soo noqonaya hooyada waxaa si gaara loogu sheegayaa dhibaatada ay soo maraysaa tiro badan oo ka tiro badan xagga aabbaha marka way ka xaq badan tahay hooyadu aabbaha oo ninkii ama saxaabigii nebiga weydiiyey yaa iigu xaqnimo badan saaxiibnimo wanaag wuxuu ku yidhi hooyada yaa ku xiga hooyada yaa ku xiga hooyada markii afraad baa waxaa la yidhi aabbaha wain jaahadaaka hadday kugula dadaalaan labadii ku dhashay calaa an tushrika inaad shariig yeeshid biyi aniga iigu shariigeeshi maa shay laysa laka uusan kuugu ahan bihi isaga cilmin wax cilmiya walaa tudichumaa haadiici labada waalitaa lagu yeeli maayo ilaahay wax looga fogaanayo wax kastoo kale xataa hadday gaala yihiin qofka labada dhashay waa u samafalayaa waa dhaqaalaynayaa waa u baari noqonayaa wixii gaalnimo aan ahayn hadday taa ula yimaadaan falaa tudichumaa weeyaan laa daacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq wey allah khaaliqa wax lagu caasinayo makhluuq lagu yeeli maayo ilaahay wuxuu yidhi wasaaxibhumaa waqta labadii waalid la saaxiib fi dunyaa adduunyada dhexdeeda macruufaa suxbo wanaagsan iyo ama bilmacruuf ama saxaab iyo saaxiibnimo oo macruufa wanaagsan laba gaal hadday doonaan ha noqdaan waatabic waxaana raacdaa sabiila man duul wadadiis anaaba noqday ilaya aniga xaggayga kuwa iisoo noqday wadadooda raac waa dadka aniga iisoo noqday waa kuwe kuwa iimaanka iyo tawxiidka la yimid camalka saalixaana la yimid uma ilaya aniga xaggayga marjicuku marjiciinu ahaaday fa unabiukum waxaan idinka warramayaa bimaa kii kuntum ay ahayn tidheen tacmaluuna kuwa camal fala wax allaale waxaa soo samayseen ayaa la idin sheegaya marka maadaama la yidhi inna shirka la dulmun cadiim gaalnimo wixii ah waalidka lagu adeeci maayo oo ilaahay looga fogaanayo wixii kalena waalidka waa loo baarinimo samaynaya sidaa weeye waalidka xaalkiisu marka waalidku waa xaq badan yahay hooyada iyo aabbaha iyo kuwii sii dhalay xataa waa wada waalid kulli kuwaasoo dhan waalidiin weeyaan saasaa loo dardaarmay samafalkaas inuu sameeyo ayaa loo dardaarmay marka inuu ilaahayna ku shukriyo labadiisii waalidna u mahad celiyo taas baa la doonayaa wuxuu yidhi sufyaan bnu cuyeyna shanta salaadood qofkii tukada ilaahay buu ku shukri shukrigii waa la yimi si wanaagsan buu u tukaday labada waalid qofkii u duceeyey shanta salaadood dabadoodana labadii waalid waa ku shukri shanta salaadood dabadooda qofkii labadiisa waalid u duceeyey qofkii raba aabbihiis inuu ixsaan iyo wanaag u sameeyo aabbihiis walaalihiis dadkii aabbihiis saaxiibbada ahaayeen isku fiicnaayeen walaalihii ha xidhiiriyo labada waali loo istikfaar dalbo xaggooda wax laga sadaqeeyo waxaasoo dhan baarinimo samayntii bay ka mid tahay markay nool yihiin keliya maaha in marka caaq lagu noqdo arrintaasi waa arrin aada iyo aada u khatar badan waa dembi weyn oo cadiim ah taa waa laga fogaanayaa hadday gaalo yihiin wanaag baa lagula saaxiibaya wanaag baa loo samaynaya hadday baahan yihiin waa inuu cunno siiyo hadday dhar rabaan waa inuu dhar siiyo waa inuu biilo waa inuu soo booqdo arrimahaasoo dhan buu samaynaya waxaa jiray cadaab binu yasaar baa wuxuu yidhi qolaa safar galeen meel baadiyaa markay marayaan bay waxay maqleen dameer qayladiis dameerkaa qayladiisi bay habeenkii dhammaan la seexan waayeen qoladii safarka ahayd oo meesha degtay waagu markuu beriyey meelihii bay fiirfiirsheen guri bay arkeen meeshaan ku yaallo islaan duqah ay joogto waxay dhaheen samicnaa nahiiqa ximaarin dameer qaaqdiis baan caawo dhan maqlayna walaysa cindaka ximaarun wax dameerana kuuma joogee maxaa jira waxay tidhi waxaa qaylinaya ma maqlayseen daaka ibnii wiilkaygiibuu ahaa kaana yaquulu lii wuxuu idhihi jiray markii uu noolaa yaa ximaarah anuu ximaarad igu sheegi jiray hooyadiis weeye innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun fadacawtullaahi ilaahay baan beryey ilaahay inuu isaga dameer ka dhigo iyana waa habaadh fadaaka mundu maata wakaa ilaa maalintuu dhintay yanhaq qaylinaya kulla leyla xata sabaax ilaa subxi uu sidii dameerkii qaaq qaaqda ku hayaa inkaar baa ku dhacday inkaar ayaa ku dhacday waxaa kaloo la tilmaamay afar qolof oo cajo badan oo ajarkoodu weyn yahay haweeney meherkeedii ninkeedii u hibaysa ilaahay darti iyadoo ninku raalli ka yahay nin caruur badan leh oo noloshoodii la halgamaya oo u shaqaynaya oo xalaal ku biila balaayo aan u soo xirayn qof dembiga ka toobad keenay ataa min adembi ah oo aan dib dambe ugu noqon sida caanuhu naaska laga lisa aysan dib ugu noqon iyo kan kan u baarinimo sameeyey labadii dhashay faduubaa liman barra waaliday waxaa laan janno leh labadii waalid kan u baari noqday wa weylun liman caqahumaa hoogna waxaa leh qofka caaqa ku noqday oo caasiga ku noqday aad bay usii badan tahay qisadan iyo taariikhdan aan intaa kaga kaaftoono luqmaan alxakiim aan wax yar isna ka sheego luqmaanulxakiim xikmad badan baa loo dhiibay wuxuu dhihi jiray baa la yidhi siddeed kelimo oo salaadda haddaa ku jidhid qalbigaada ilaasho khushuuca lagaa helo cunno haddaa cunaysa tartiibtaada u isticmaal hungurigaada ilaasho tartiib waxu cun haddaad dad kale gurigoo tegtid indhahaada ilaasho ha fiirfiirsani haddaad dadka dhex joogtid carabkaada ilaasho labana wuxuu yidhi sheeg sheeg labana halmaan ishalmaansii laba sheeg sheegoo waxa weeyaan ilaahay xus markas dhimashadana hadba kugu soo dhacdo ilaahay xuskiisa iyo iyo dhimashada sheeg sheegeeda labadaas labana halmaan oo ixsaan iyo samafal qof kale aa u samaysay yousan kugu qornaanin ina abaal iyo lib ku leedahay waxa weeye halmaan ishalmaansiix waxaa kaloo ishalmaansiisaa isaa'at lkhayri fii xaqika cid kale xumaan ay kugu samaysayna colaad iyo balaayo ha u guntine iyana ishalmaansiix taasna isdhaaf sidaas baa hadaladiisa ka mid ahaa hadalladiisi baa in badan halkan laga sheegayaa laakiin inta qur-aanku sheegay baa inuu kaga filan ilaahay wuxuu yidhi innahaa macsiyadaas ama innahaa khadiicadaas iyo gefkaas macsiyada iyo xumaha intaku hadday ahaato midqaala xabbatin xabbad mid la midkeed oo min khardalin geedkaa khardalka la yidhahdo geedka marka waxa u yar tusaale la rabo in lagu baxsho baa khardalkaa la soo qaataa macsiyada iyo xumaanta qofku hadduu sameeyo oo ay noqoto wax yar oo midhaha yaryarkaay oo khardalka la yidhaahdo kale ah oo fatakun ay ahaato fii sakratin sallax dhexdiis ow amase fi samaawaati ay ahaato samaawaadka dhexdooda ow fil ardi ay ahaato yaati la yimaadeen bihaa iyada allaahu ilaahay baa la imaanaya waxay ka dhigan tahay fii akhfaa maa kaana meel wax lagu qarsho meesha ugu qarsoodi badan haddii macsida lagu sameeyo waa la keenaya dee ilaahay waxba kama qarsoon qofkaan isdhahayo cid iska qari waa inuu ilaahay fiirsho markuu wax dilayo isle cidi kuma ogo ilaahay baa og markuu waxadayo markuu hadal xun leeyahay markuu balaayo samaynayo mugdi iyo shirqool iyo mushkilo wuxuu doona ha sameeyo wax kasta meeshay ku jiraan dhagax sallaxa oo sibsiba dhexdiisa hadday ku jirho hadday ahaato ow fi samaawaati ow fi lardi yaati bihaa la yimaadeen allahu ilaah waa lagugu xisaabinayaa wey ina allaha ilaahayna latiifun wey khabiirun wey ilaahay waa mid latiif khabiir weeye caalim bimuwaadin umuur arrimaha muwaadinkooda ilaahay mid ku ogaal badan wey luqmaan baa hadlaya wuxuu yidhi yaa bunaya wiilkaygiiyo aqimi salaata salaada og oo xafid bal dardaaranka wiilkiisii bafaray cajaa'ibtiisa ar waa adigana sidoo kalea lagaa rabaa salaada og wakhtiyadeeda khushuucdeeda aadaabteeda la imo wa'mur bilmacruufi wanaaggana amar wiilkaygiiyo dadka wanaagga amar wanha reeb can ilmunkari xumahana reeb munkarka iyo waxa sharcigu inkirana nahyi oo reeb waa saddex aqmi salaata kow waamur bilmacruufi labo wanhaa can ilmunkari saddex mid baa kuu haray wasbir sabir calaa maa asaabaka waxalaale wixii ku asiiba oo kugu dhacana ku sabir mixnadaha adduunka iyo balaayooyinka waxaasoo dhan ku sabir dulqaad yeelo wanaagga markaa amraysa waxaa laga yaabaa dhibaata inay kugu timaado oo lagu dhibo sabir inna daalika kaa isagaa kaa la soo sheegay min casmil umuuri buu ka mid ahaaday arrimaha kuwooda la go-aansado wey la casmiyo min casmi lumuur mimaa casamahu llah wa amara bih waxyaalaha ilaahay go-aamiyey ayay ka mid tahy arrimaha iyaga arrimaha la gooyey bay ka mid tahy arrimaha waxay ka mid tahay in loo fakero aan u baahnayn qofku hadduu baahdo gaajo hayso mayuu u fakerayaa waxma cuntaa mise ma cuntid maya haddii hurdadu ka badato hurda hayso ma wuu u fakerayaa ma seexataa mise waa iska daysaa maya horoo ka seexan waxyaalaha naftu raadinaysa oo kale fakar uma baahna waxaa sameeh uma baahna amar uma baahna tan waxay ka mid tahay arrimahan arrimahooda muhiima weeye hadda ina dalika waa min casmi lumuuri weeyaan walaa tusaacir ha leexinin khaddaka dhabankaada linnaasi dadka bimacnaa caninnaasi canhu dadka luquntaadiiy wejigaada haka dadbin oo haka leexin adoo kibir iyo isla weynan ay kaa tahay iyo xaqirid iyagaa xaqiraysa tusacir waxay ahayd xanuun geela ku dhaco surka kaga dhaco surka qalloociya marka si qof waxaasoo kale qaba ummadda luquntaada ha ka leexinoo haka qalloocin oo dad isla weyn baa jiro isla kibir badan oo isla kala badbatay oo wax laga abuuray iyo waxay yihiin iyo waxay ku dambaynayaanba aan garanayn walaa tusacir khaddaka linnaas walaa tamshi hana socon fil ardi ardada dhexdeeda maraxan mutakabiran daa marax adoo faashirtamaya isqaadqaadaya kibiraya dhulka dhexdiisa ha socon ina allaha ilaahay laa yuxibbu ma jecla kulla mukhtaalin mid faasheerta badan dhammaantii oo fakhuurin faan badan mutakabir dhammaantii isla weyn ilaahay ma jeclo addoommadana isku dulkibriya socodka isjejebiye markuu soconayo oo sisi isu socda fakhuur waa maxay ummadda u faana dadka faantama ma fiicna wuxuu kaloo yidhi waqsid dhexdhexayso fii mashyika socodkaada socodkaada si dhexdhexaada u soco degdegna ha u socon wax jiitamayana ha iska dhigin dhexdhexaad u soco saanta dhexdhexaad u qaad waqdub raarici min sawtika codkaada codkaadana ha sare qaadin codka waawaadaa qayladaa ma fiicno dad iska qaylqayliyaa jira qofka caaqilkaa uma fiicna carabtaa waxaa way iskugu faanfaani jireen codka dheer iyo qofka markuu meesha yimaado dadkao dhan ka cod dheeraada iyo waxaas saa ha samayn codkaada gaabi inna ankaral aswaati aswaad iyo codad kan loogu inkirid badan yahay ugu xun la sawtulxamiiri dameerka codkiisa weeyaan marka qofka codka sidaa qaylqayliya dameerkaasoo kale un buu shabbahaya munkar waxaan fiicnayn buu la yimi marka cod kor loo qaado cid hadday wax u tarayso dameerahay darajo gaarsiin lahayd ciday wax gaarsiisayna ma jidho marka qaylqaylada iska ilaali dameerku qaaqdaas xooga badan buu ku bilaabayaa hadhowna shahiiq kor hore zafiir baa la dhahaa marka dambana shahiiq la soo jarjaraya qiiqdaas kusoo dhammaynaya marka qaylo dheeraad hadday cidi wax u tarayso dameer bay wax u tari lahayd waxna uma tarin marka xataa qofku inuu codkiisa miisaamaa fiican xataa waxaa la leeyahay hadduu hindhisaya iyo inuu waa iska dhaho ma fiicne inuu si tartiiba haa inuu wax kasta si tartiiba inuu waxaa la rabaa uu isku maamulo saasaa la doonaya dhexdhexaadkaas ayaa la rabaa qaala tacaala ilahi wuxuu alam tara ma waadan arag alam tara ana allah alam tarow maya alam tarow ma weydnaan ogeyn dadow anna allaha ilaahay sakhara lakum inuu idiin sakhiray maa fi samaawaati samaawaadka dhexdooda waxa ku sugan iyo wamaa fi lard ardooyinka dhexdooda waxa ku sugan waxaasoo dhan baa la idiin sakhri buuro iyo geedo iyo miro iyo webiyaal iyo qorax iyo dayax iyo xidigo waxaasoo dhan baa ilahay idiin sakhir taam weydnaan u sheegin oo wa asbaqa ilaahay taam yeelay calaykum dushiinna nicamahu ilaahay nicamtiisana dushiinna ku taam yeelay daahiratan xaalay tahay nicamtaasi mid iska muuqata wa baadinatan xaalay tahay mid baadinaayo qarsoon nicam ilaahay kuwa muuqda oo daahiro ah oo iskaba muuqataba oo la arkayo maqalkaasaa ka mid a araggaa ka mid a caafimaadkaa ka mida islaamnimadaa ka mida waa kuwa muuqda baatinaduna waa kuwa qarsoon caqligaadu adigu kugu dhex jiraa dadka uma muuqdo waa nicmo ilaahay qalbiga iyo wadnaha fahankaa ka mida garashada iyo aqoontaa ka mida waxaaso dhan ba ilahay kugu nicmaysa daahiratan waa baaina wa min annaasi bay ka mid ahaadeen dadka man baa ka mid ahaade yujaadilu doodaaya fillaahi fii towxiidillaah ilaahay towxiidkiisu ka murmaya bikayri cilmin xaaluu ku sugan yahay buuna doodahayaa cilmi la-aantiis bikayri cilmin xaalou ahaaday buu doodahayaa walaa hudan hanuun la-aantiis xaalou ahaaday walaa kitaabin kitaab la-aantiis kitaabkaasoo muniirin ifay waxa weeyaan xujo ma hayso burhaan ma hayso fahmo ma hayso kitaab ma hayso waana iska murmaya aayaddu waxay ku timid baa layidhi nin yahuudiyaa nebiga u yimid calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu yidhi yaa muxamed akhbirnii can rabbik min ayi shayin huwa rabbigaa iiga waran rabbigaa muxuu ka samaysan yahi saa saaciqaa ku dhacday gebigiisiba gantaal baa lagu dhiftay biriq iyo wixii la midaa ku dhacday marka wuu murmayaa muxuu ka murmayaa filaahi arag fii towxiidillahi ilaahay fii wujuudillahi ilahay jiridiisa bikayri cilmin xaaluu yahay walaa hudan xaaluu yahay hanuun la-aan walaa kitaabin muniir kitaab waadixa la-aantiis waidaa qiila markii loo yidhaahdo lahum kuwaan gaaladaayo murmaya ittabicuu raaca maa kii raaca anzala allaahu ilaahay soo dejiyey oo rasuulkiisa kusoo dejiyey calayhi salatu wasalaam war raaca qur-aanka ilaahay soo dejiyey markii la dhaho qaaluu waxay dhahayaan raaci maynee raaci maynee bale natabicu waxaan raacaynaa maa baan raacaynaa wajadnaa aan helnay calayhi dushiisa aabbaa'anaa aabbayaashanna waxaan ka helnay ka ku soo gaarnay asnaam iyagoo caabudaya baan aragnayo iyadii baan ku raacaynaa saasay dhahayeen ilaahay wuxuu yidhi awalow kaana shaydaanu ayatabicuuna ayatabicuunahum soo qadaro ma aabbayaashood bay iska raacayaan walow kaana shaydaanu shaydaan xataa hadduu yahay yadcuuhu mid ugu yeeraya ilaa ilaa cadaabi saciir walow kaana walow kaana shaydaanu ayatabicuunahum ayay raacayaan walow kaana shaydaanu shaydaan hadduu ahaado yadcuuhu mid ugu yeerayey oo ugu yeeray aabbayaashood ilaa cadaabi saciir naar xataa hadduu ugu yeeray ma iska raacayaan hadday aabbayaal dhunsan ahaayeen oo shaydaan naar huraysa ugu yeeray cadaabu saciir saciiradu waa almustacira waa naarta hurays cadaabka daran wey ma iska raacayaan ma iska qaadanayaan mawaysan tadaburayn oo aysan ka fiirsanayn darsigaynu intaasu ku egyahay والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب